guddigaasi wuxuu ka koobnaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo xubnihii golaha baarlamaanka oo xubno dhowrahoo badani la socdeen iyo xubno golihii wasiirada dowladdii hore madaxweynaha cali cabdullaahi golihiisii wasiirada musharaxiintii la tartamay madaxweynaha hadda cusub raggii la tartamay qaar ka mida adiga noocyahaasi iyo un qaybo kale oo siyaasiyiina ayaa ayaa ayaa noo yimid maanta waa yahay ujeeddada safarkoodu muxuu ku saabsan yahay waftiga uu hogaaminaya madaxweynuhu de wuxuu ku saabsan yahay wax wax muuqda waay wuxuu ku saabsan yahay deegaankii loo doortou madaxweynaha ka ahaa inuu waxyaabaha ay ku sugan yihiin iyo maxaan ku idhahdayey noloshoodu siday tahay dibushiisiintooda siday tahay dayac waxa ay qabaan kormeer uu ahaa kormeer uu ku yimid magaalada balweyne inuu magaala degmooyin kale oo hiiraana ama hirshabeellaha sorry hiiraan kama wado degmo degmooyin kale oo hirshabeellaha inuu tagana moosabil intuusan ku laaban caasimadda jowhar waaya laakiin de guddoomiye aad waxaa la isku weydiinayaa oo aan jecelahay inaad su-aashaas ka jawaabto madaxweynaha waxaa la socday musharaxiintii kula tartantay qaarkood xilka madaxtinimo ee maamulka hirshabeelle arrintaas maxaa lagu micneeyey arrintaas waxaa lagu micneeyey in ay tahay dimuquraasiyad ay gaartay dowlad goboleedka hirshabeelle ama maadaama si kale haddaan u dhigana ragga ku tartamayey kursiga madaxweynenimada waxay ka soo jeedeen gobolka hiiraan ayay ka soo jeedeen marka waxaa la dhihi karaa waa dimuquraasiya usoo yacni la rabo in horey loogu tillaabsado oo ay ay soo macnaha soo ifbaxday oo ama hirshabeelle la dhihi karo ama hiiraan la dhihi karo waaya inta ay ku sugan yihiin magaalada beledweyne kolley de maalmey qaadan doontaa yay la kulmi doonaan wuxuu la kulmayaa madaxweynuhu dabcan si uu ogaado baahida ama dhan kasta dubuushisiin ha noqoto ama dhinaca horumarineed ha noqoto ama yacni si uga ogaado waxa ka jira waddanka isagoon hadda wax badan ka moogeyn si uu cabash wixii jira wax dhaba uga ogaado wuxuu la kulmi doonaa beelaha qaybahooda kala duwan oo la kulmi doonaa odayaasha ugaasiyada maxaan ku yidhahday aqoon-yahanada dabcan de sidii mujtamacu intuu ka koobnaa
magaalada sidaan ka warqabno muddooyinkii dambe waxaa laga sameynayey howlgal loogu magacdaray xasilinta ammaanka magaalada beledweyne howlgalkaas xalkuu ku dambeeyey markii aan ka gudubno safarka mas-uuliyiinta adeer aniga horta waxaan xafiiska ku soo laabtay oo aan la wareegay shalay marka security-ga magaalada beledweynena intii aan horey aan xafiiska joogay wax badan aan ka bedelnay waddo kastoo magaalada soo gasha waxaa waxaa yaala jeegboynta iyo fariisimo ciidamo ayaa degan habeenkiina waxaa dhacda iyo ma in la roondeeyo oo lala socdo xaqiiqada waxa dhabahoo jira xaladaana u dambeysay qaar bustoolaba wata ayaa ciidamadu soo qabteen kuwo ka midihii waxay noqdeen kuwo sharci u haysta kuwo ka midihiina waxay noqdeen kuwo aan sharci u haysan oo laakiin aan aan aan kuwii la raadinaya ahayn marka waa jiraa amniga magaaladu waa sugan yahay inkastoo de soomaaliya problemka ka jira adiguba aada og tahay haddana waa ilaa xad waxaan isdhihi karnaa waa lagu kalsoonaan karaa way arrintan isbeddelka maamulka markii aan wax kaa weydiiyo markii labaad ayaa lagu soo magacaabay guddoomiyaha gobolka hiiraan hadda ka horna waa lagaa qaaday maxaad isbeddelahoo la imaan doontaa markii laga taga shaqadii hore a uga soo qabatay gobolka hiiraan
kolley muraal ahaan iyo activity intii aan leeyahay midna inaanan reeban baryortigeyga haddii aan kuus aan wax kaaga taabta sida muhiimadda ii kala taana kow waxa ii ah security-da inaan wax ka qabto sidaan horeyba aan kuugu sheegay inaan sanadkii intii hore aan xafiiska joogay toddobadii bilood aan joogayba berihii ugu horreeba aan security-ga aan u bilaabay labana waxa ii ah dib u heshiisiinta inaan wax ka qabto waadake dadka haddaan la heshiisiin horumar lama samayn karo marka si horumar loo sameeyo waa in dadka la heshiisiiyo runtii markaan xafiiska ka tegayana ayagoo qabyo iyo ah oo qaarna aan soo dhameeyo qaarna aan ku dhex jiro ayaa aan xafiiska ka tegey saddex waxaa ii ah developmentkii macnaha horumarin wixii laga qaban karo dhinac kasta ha ahaato tusaale haddaan kuu soo qaado magaalada beledweyne ama gobolka hiiraan deked ma leh maxaan ku yidhaha waddaa u dekadeeda waddadiina waa burburta oo dee ilaa dawladdii dhexe ka dhacdi rinji lama laami lama marin ama ama shamiito lama marin marka maadaama uu baabacsan yahay waddooyinkii iyo meel walba ay daxalaysan tahay wixii la qaban karo in la qabtona waa qodobka saddexaad priortyganu saasuu aniga iigu yaalaa haddee intii aan kari karayaan haddii alla idma qaban doonaa maalinba sida iigu suura gasho waaya guddoomiye marka ugu dambayntii adigoo raalli ah gobolka hiiraan waxa uu ka mid ahaa gobollada sida weyn loogula dagaalamo qolyahan argagixisada ah ee al-shabaab maxaa kaaga qorseysan dhinaca al-shabaab adeer al-shabaab waxaa la dagaalamooya adduunka oo dhan waa institution argagixiso ah dadka laayo wax gumaada waxaa la dagaalamaya adduunka oo dhan waxaa la dagaalamaya africa oo adagtooda ciidamada amisom ay soomaaliya joogaan ay ka howlgalaan waxaa la dagaalamaya dawladda soomaaliya oo oo la daaradhacaysa oo aad ogtahay waxaa ay maalin walba dab iyo jug iyo jacdu ay jirto annaguna dawladdaas soomaaliyeed ee dadka soomaaliyeedaan ka mid nahay waxaad soomaaliya ku sugan tahay waxay ka qabanaysaanaan ka qaban doonaa haddii alla